xildhibaan yuusuf gamacdiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in dalka uu afgembi ku jiro taladana ay xuug ku haystaan madaxda dowladda federaalka wuxuu sheegay in xildhibaanada aanay si xuriyad ah uga safri karin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna ka daran yihiin dhibaatada lagu hayo dadka shacabka ah xaq dastuuri ah oo xildhibaan iyo muwaadin kastoo soomaaliya uu siiyey dastuurkaas in laiska hor istaaga maalin kasta wiil askari u amraah amar madaxda ka soo baxda waa uu yidhaahdana waxay ka dhigantahay micnaheedu dastuurka dalka inuusan shaqaynayn dalkana afgembi iyo xoog lagu haysto qofka samaynayna uu yahay qof hannaan dimuqraadi ku yimid waa ayaandarra aad u weyn waa la sahashaday dhaqan xumo iyo go'aan xumo maamulkeenna iyo baarlamaankeenna ku timid ayayna ku dhacday haddii marka xildhibaanka xasaanadda lah dhaqanka lagula kacay qofka kale ee miskiinka ah ee maxaan ku rahdaa muwaadinka ah ee aanan hadli karin ee maalin kasta ay qabsatahay oo lana soo sheegi jiray way ka sii daran tahay waxaa marba marka ka dambaysa soo ifbaxaya oo bannaanka imaanaya khilaafka xooggan ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo xubnaheeda khilaafkan ayaa soo bilowday kadib markii xasan sheekh maxamuud oo wax kabedel ku sameeyey dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka taas oo keentay inay mucaarad ku noqdaan oo ay kasoo horjeestaan xildhibaano iyo siyaasiyiin badan oo ka tirsan dowladda federaalka